إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد waxaan kusoo dhex jirnay arkaantii iimaanka ee lixda ahayd maanta waxaan meeshan ka gelaynaa ruknigii ku saabsanaa alyowm alaakhir maalinkii dambeeyey oo laga wada yowm alqiyaamaha yowmalqiyaamaha dadka la soo saaraa waxaa loo soo saarayaa in la xisaabiyo oo la abaalmariyo waxaana yowm alaakhir loogu magacaabay maalin ka dambeeyaan jirin yowmalaakhir rumaynta la rumeeyaa saddex waxyaabood baa ku guda jira tan koowaad isu soo bixintii in la rumeeyo taasoo macnaheed ay tahay dadkii dhintay in lasoo nooleynaayo marka afuufidda dambe la sameeyo ee buunka la afuufaayo ee israafiil uu maaragtay buunka uu afuufaayo waa marka labaad dadkii dhintay ayaa lasoo nooleynaya kulligood markaasay maarata alla usoo istaagayaan iyagoo aan maaragtay kaba qabin oo qaaqaawan oon gudnayn sida alla uu yidhi kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu wacdan calayna ina kunna faaciliin saan marka horeba dadka u abuurnay yaan haddana u soo celinaynaa marka isa soo bixintaas waa xaq haabitoo sugan kitaabka iyo sunnadii maaragtay muslimiinta ijmaacooda yaa ku tusinaya alla wuxuu yidhi uma inakum bacda dalika lamayituun marka kadib waa dhimanaysaan baa layidhi uma inakum yowma alqiyaamati tubcahuun qiyaamaha marka la gaarana waa laydinsoo bixinayaa rasuulkuna wuxuu yidhi sala allah alay slam yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan gurla dadkii waa lasoo kulmiyaa maalinta yowma alqiyaama ayagoo maaragtay aan kaba qabin oon gudnayna xadiis muttafaq caleyhi waay muslimiintuna waa ku wada ijmaaceen waa isku wada raaceen inay macnaha wax sugan yihiin yomlqiyaamihii inuu wax jira yahay oo sugan xikmada allana taas waaba keenaysaaba in alla uu dadkan uu abuurtay uu u yeelo maaragtay waqti ay soo la soo celinaayo oo lagu abaalmarinaayo ilaa intay adduunka joogeen waxbaa lagu kalifay howl baa loo diray rusul baa maaragtay loo soo diray rusushaas maaragtay takaaliif bay ula timid inay fuliyaan ay ahayd qof walba marka sidii uu yeelay qofkii maaragtay wixii fuliyey oo sidii la raba yeelay iyo qofkii kale waa inay kala baxaan qofkii rususha rumeeyey iyo qofkii kale waa inay kala baxaan oo in la kala saaraan alla wuxuu yidhi afaxsibtum annamaa khalaqnaakum cabasa ma waxaad u malayseen inaad idiin abuurnay ciyaar ciyaar ciyaar ciyaar waxay noqon lahayd arrintu markaan laysi soo bixinay oo adduunka sidii loo joogay sida ay arrintu ku dhammaanayso arrintu ciyaar ciyaaray marka noqonaysaa marka alla wuxuu leeya afaxasibtum waxaad u malaysaan annamaa khalaqnaakum cabata inaan ciyaarciyaar idiin soo inaan ciyaarciyaar idiin abuurnay wa annakum ilaynaa laa turjacuun adinkuna annaga aadan noo soo noqonaynina oo rujuuc uusan jirin oo issoo bixin aanay jirin miyaad u malaysaan macnaha ha u malaynina waay istifaamkaas waa inkaari waa la diidan yahay marka waa laydin soo celin doonaa waay macnuhu waan laydin xisaabin doonaa allana rasuulkiisa wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalama in aladii farada calayka alqur'aana laraaduka ilaa macaad allihii qur-aankan maarata kugu waajibiyey waa kii kuu soo celiya macaad yowma alqiyaama laga wadaa calaa axadi tafaasiir marka macnaha koowaad ee yowmalaakhir rumaynta la rumaynayaa ku guda jira waa isu soo saaridii iyo maaragtay nooleyntii dadkii dhintay oo la rumeeyo tan labaad ee ku guda jirta is-xisaabintii iyo is-abaalmarintii oo la rumeeyo waay oo qofku wixii camalaha uu soo sameeyey lagu xisaabinaayo laguna abaalmarinayo taas kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca muslimiinta iyadana ku tusinayo alla wuxuu yidhi inna ilaynaa iyaabahum dadkan soo noqoshadooda annaga inti ka ah bay ahaatay uma ina calaynaa xisaabahum annagayna maaragtay dusheenna tahay inaan xisaabinno waa kaa marka yowm alqiyaama la tago man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha qofkii hal wanaaga la yimaada waa loo toban laabaa toban laabkeed buu helayaa waman jaaa bisayi'ati falaa yujzaa ilaa milaha qofkii xumi la yimaadana laguma amaalmariyo ilaa xumidii wax lamida moogiye xumida looma laalaabayo dadka wahum laa yudlamuuna dadkana lama dulmiyo wanadacu lmawaasiina alqisطa lyowmi alqiyaama miisaanyaalkii cadliga ahaa iyaan dejinnaa maalinta yowma alqiyaama falaa tudlamu nafsun shay-a nafna waxba laguma dulmiyo wain kaana midqaala xabatin min khardalin ataynaa biha waxaase haba noqdaane maaragtay xabad oo khardalka kamida geedka khardalka la yidhaha waa wax maaragtay sisinta oo kale ah ama ka sii yar miisaankeedoo kaleba ha noqdee xataa xabadda noocaas oo kale ah la lumin maayo miisaanka waa la keenaya wa kafaa binaa xaasibiin yaa alla leeyahy annagaana kuwa xisaabiya ku filan axaadiistu way badan tahay macaanida noocaas oo kale kutusinaysa muslimiintuna waa ku ijmaaceen oo arrinay ku wada kulansan yihiin in xisaab ay jiri doonto wixii la samayn jiro oo acmaal ahaana la ysku abaalmarin doono xikmada allana taas waa keenaysaa sababtoo alle kutub buu soo dejiyey rasulna waa soo diray addoommadina wuxuu ku waajibiyey alle inay aqbalaan oy ogolaadaan wixii rususha ay ula yimaadeen wixii ay waajib ku ahayd inay ku camalfalaanna ay ku camalfalaan taasuu alla maaragtay addoommadiisa uu ku waajib yeelay wuxuu kaloo alla maaragtay waajibiyey dadkii rususha ka hor yimaada ee maaragtay ku gaalooba in lala dagaalamo dhiigoodana loo baneeyey iyo maaragtay in la qafaalo caruurtooda iyo haweenkooda xoolahooda aan qaadano taasna loo baneeyey marka haddaanay xisaabi jirin iyo is-xisaabin iyo is-abaalmarin haddaanay jirin arrinkaas wuxuu iska noqon lahaa wax ciyaaroo kale ah alla maaragtay laga hufo wax noocaasoo kalean alla waa ka sarreeya in maaragta wixii dadkii lagu waajibiyey waxaasu ay ka ratibmaayeen haddana aakhira wax haba yaraatee maaragtay laga qabanayaa aanay jirin arrintu cabad bay u ekaan lahayd alla wuxuu yidhi falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin dadkii rususha loo soo dirana waan warsan doonaa oo waxbaa la weydiin doonaa walanas'alanna almursaliin rususha lasoo diray laftoodana waxbaa la weydiin doonaa rusushana marka alla waa u jawaabi doonaan dadkii rususha loo soo dirana ayaguna waa hadli doonaan lnaqusana calayhim bicilmin wamaa kunaa qaa'ibiin mana aanan maqlayn buu leeyahay arrinka saddexaad ee ku dhex jiraa yowmul aakhir rumayntiisa waa in jannadii iyo naartii la rumeeyo waana meeshii dadku maaragtay ay ku dambaynaayeen oo daar la dego oo ka dambaysaa ma jirto labadaas daarood mid unbaa la degaya ama jannadii ama naartii jannadana waa mid loogu nicmeeyo dadkii muminiinta ahaa ee alle ka baqaayay taas ayagaana loo diyaariyey kuwa marka muminiinta mutaqiinta waa kuwe waa kuwa rumeeyey wixii alla uu ku waajibiyey inay rumeeyaan daacadii alle iyo daacadii rasuulkiisana u istaagay diinkana alle u saafi yeelay rasuulkana raacay jannadaasna marka waxaa ku jira nicmooyin dhammaantood baa ku jira nicmooyinka jannadaa ku jira waa waxaan iluna arag dheguna maqal qalbi bani aadanna aan kusoo dhicin waxaasaa jannada laga helaya alla wuxuu yidhi in aladiina aamanuu wacmiluu الصaalixaati ulaa'ika hum khayru اlbariya jazaa'uhum cinda rabbihim jannaatu cadnin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha abada kuwa iimaanka la yimid camal wanaagsanna sameeyey kuwaasi dadka ayaga ugu khayr badan abaalmariskooda alla agtiisa waa jannooyinkii nagaadiga oo lagu nagaanayey tajri min taxtiha jannooyinka beeraha waxaa maaragtay guryahooda iyo geedaheeda hoos soconaya alanhaaru webiyaal khaalidiina fiiha ayagoo ku waaraya abadan weligood radia allahu canhum alla waa ka raalli noqda ayaga waraduu canhu ayaguna way ka raalli noqdeen dalika liman khashya rabbah abaalmariska noocaasoo kale iyo wanaagaas waxaa iska leh qofkii alla ka baqa alla wuxuu kaloo yidhi falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun jazaan bima kaanuu yacmaluun nafi ma oga waxa loo qariyay dadka maaragtay ahlu jannaha ah gaar ahaan dad gaar looga soo sheekeeyey ahaayeenoo daacada alle ku dadaala marka nafi ma oga alla leeyahay wax loo qariyay ayaga oo ah min qurati acyun wax ilo ay ku qabowsato jazaan bima kaanuu yacmaluun waana abaalmarin lagu abaalmarinayo wixii ay camal fali jireen jannadu marka waa noocaas dadka noocaas oo kalaana lagu maaragtay loogu nicmeeyaa naartuna waa daartii wax lagu cadaabayo oo alla uu diyaariyey dadka gaalada ee daalimiinta ah ee alla kuu gaaloobay oo rusushiisina caasiyey cadaabka ku jira naartana waa wax aan la suuraysan karin aad u dhib badan oon qalbiga bani aadamka laftiisa kusoo dhacayn sida ugu daran yahay alla wuxuu leeyahy wattaqu nnaara alatii uciddat lilkaafiriin waxaad ka gaashaamataan oo aada maaragtay ka dhowrsataan ood iska ilaalisaan naartii loo diyaariyey dadkii gaalada ahaa in allaha alla lacana alkaafiriina gaaladii alla waa lacnaday naxariistiisuu ka fogeeyey wa acadda lahum saciira naar horaysana waxaa marka raacsan yowmul aakhirkaas rumayntiisa in la rumeeyo waxa la wixii ka dambeeya geerida qofku markuu dhinto qiyaamadiisii yarayd yaa qumtay marka wax la wixii ka dambeeya o dhan yowmul aakhir rumayntiisay soo gelayaan waxaa ka mid a qabriga maaragtay in laysku imtixaani doono oo qofku markuu dhinto oo la duugo la weydiin doono rabbigiisa iyo diintiisa iyo nebigiisa waana midda risaalada hadda aan ku jirno oo qofkii maaragtay si fiican u barta biidn illah uu si fiican u jawaabi doono qofka marka muuminka ee alla qowlka taabitka ku suga wuxuu leeyay rabbi allah wa diin alislaam wa nabiyi muxamed kuwa daalimiintaana waa alla waa lumiyaa oo ninka gaalkaa wuxuu leeya haa haa afku kala taagaya laa adri buu leeyahy munaafiqa iyo ninka shakisanna wuxuu leeya laa adri ana wax garan maayo samictu annaasa yaquuluuna shayan faqultu dadki waan maqlay iyagoo wax dhahayo anna waan ku hadlay fitnat cadaab lqabri allah naga magangeliyo waana waxuu rasuulku sal alla alay slam ka magangeli jira mar walba salaada markuu ku jiro sidoo kale cadaabuulqabri baa jira su-aasha keliya arrinta ku sinaan mayso ee qabriga cadaab baa jira iyo nicmo laysu nicmeeyo qofkii wanaagsanna waa loogu nicmeeya qofkii xunna waa lagu cadaabaa marka waa cadaab ka sokeeya kii weynaa sida aalu fircawn alla uu ka sheegay annaaru yucraduuna calayha quduwan wacashiya naar baa loo bandhigaa maaragtay subaxii iyo galabtiiba wayowma taquumu saacatu marka saacaddu ay dhacdana oo qiyaamadu ay dhacdana adkhiluu aala fircawn ashadd alcadaab saasaa la leeyahy fircawn aalkiisa waxaad gelisaan oo fircoon ugu horeeyo ashadd alcadaab cadaabkii ugu daran marka yowma alqiyama cadaabkeeda mid kaleo ka sokeeyaa jira oo maaragtay gaalada iyo wixii kale alla ula doono cusaada lagu cadaabi doono inkastoo uu kala daran yahay xadiiska saxiix muslim ku jirana wuxuu ahaa falowlaa an laa tadaafanuu ladacawtu allaha an yusmicakum min cadaabi alqabri aladii asmacu minhum haddaan maaragtay aan laga baqayn inaada isduuginina oo isduugidda iska dhaaftaan waxaan alla ka baryi lahaa buu leeyahy rasuulku sal alla alay slam inuu idinka maqashiiyo cadaabulqabriga waxaan anuu ka maqlaayo markaasuu dadkii wuxuu ku yidhi tacawadu billahi min cadaabi innaar qaaluu waxay ln nacuudu billahi min cadaabi innaar qaala tacawadu billahi min cadaabi alqabr qabriga cadaabkiisa alla ka magangala qaaluu nacuudu billahi min cadaabi alqabr marka xadiidka saxiix muslim buu ku jiraa nicmada laysu nicmeynaya qabrigana dadka muminiinta yay u sugnaatay alla wuxuu leeyay in aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun marka ay maaragtay dhiman rabaan yaa malaa'igu kusoo degaysaa markaasaa la leeyahaa cabsanina hana tiiraanyoonnina kuna bishaaraysta jannadii ladiin yaboohaayey ma garatay markii qofkii la oofsanaya iyadana waxaa aayado kale ay sheegayan fa ama in kaana min almuqarabiina fa rawxun warayxaanu wa jannatu naciim xadiidkii baraa bin caazib ee dheeraa isaguna qofka maaragtay markii su-aalaha la weydiiyo kadib oo maaragtay xoogaa war badan baa jiray yunaadii munaadi min asamaa ila maaragta ruuxdiisii kor bay aayaysa kadib waa la soo celinayaa yunaadi munaadi min asama in sadaqa cabdii addoonkaygu rubuu sheegay fafrushuuh min aljanna markuu su-aalihii ku guulaysta waay jannada xaggeeda maaragtay gogol uga fidiya waalbisuuh min aljanna jannada xaggeedana maaragtay wax uga labisa waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaab jannada xaggeeda ujeedana u fura qaala fayaatiihi min rawxiha wa tiibihaa marka naxariisteedii iyo diibkeedii yaa wax ka soo gaarayaan wayufsaxu lahu fii qabrihi wadda basarihi markaasaa qabrigiisana loo waasiciyaa inta araggiisa u gaaro xadiidka axmed iyo abu daawuud baa wariyay waana xadiis aada u dheer marka yowmul aakhiroo la rumeeyo marka miro waaweyn baa maaragtay laga helaa oo qiimo badan ta ugu horeysa waa qofkii oo maaragtay daacadii samaynteeda raaqba ay u gasho oo daacadii ku dadaala sababtoo ah maalinka sawaabka uu heli doonuu rajo ka qabaa oo almariskaasuu qofku marka rajaynaya teeda kale qofku wuxuu ka baqayaa marka macsidii ama inuu macsi raalli ku noqdo isagoo ka baqaaya ciqaabka maalinkaas waxaa kaloo yowmulaakhir rumintiisa ku jira qofkii mu'minka ahaa sabarsiin laga sabarsiinaayo wax adduunkan ku dhaafaya oo maaragtay waxaa dhici karta qofkii inuusan xoolo helin baa dhici karta in maaragtay caafimaad darro uu ku noolyaha dhici karta wax walbaa dhici kara marka marka uu rajaynaayo nicmo aakhira inay jirto oo abaalmarin weyn uu heli doono waa u sahlanaanaysaa marka inuu ku sabro dhibkan adduunka ku haysto nimankaa gaalada ee marka bachiga inkirana waxba yaraatee daliilay u haystaan ma laha waa mujarad istibcaad wixii bay fogaysanayaan waxay ku leeyihiin maaragta qof baaba'ay oo lafa baaba'ay oo ciid noqday see loo soo celin karaa bay leeyihin marka qudrada alleh unbay maarata ku shakisan yihiin allana siyaabo fara badan buu ugu caqli celiyo waxaa ka mid a siyaabihii loogu caqli celiyey celinkoo marka horeba waxba ahayn allihii idin abuuray in maaragtay markaad baaba'daan kadib oo dhimataan laydin soo celiya waa u sahlanta alle wa huwa ahwanu calayhi soo celintaasa alle u sahlan waaba ka fududahay tii hore khalqiga ugu horreeyaba alle wuxuu leeyahy zacama aladiina kafaruu an lan yubcasuu qul balaa warabbii latubcahunna uma latunaba'una bima camiltum wadalika cala allahi yasiir kuwa gaaladah waxay sheegteen an lan yubcasuu inaan lasoo bixin doonin qul waxaa tiraa bala warabbii waan ku dhaartay latubcahunna waa laidinsoo bixinaya waa laidinsoo bixinaya uma latunaba'unna waana laidinkaga khabraaya waa laydin sheegi doonaa bimaa camiltum waxaad samayseen wadalika cala allahi yasiir allana taasi waa u fududa in laidinsoo bixiyo oo maaragtay ladiin khabro wixi aad samayn jirteen alla waa u fududa kutubta allo dhan waa isku waafaqsan yihin masaladaas in maaragtay marka la dhinta kadib lasoo bixinayo teeda kale waxyaaba kaleo dadka alle uu tusiyaa jira oo ay dareenkoodaba ay ku arkeen dad maaragtay dhintay oo lasoo nooleeyey suuratulbaqara dhowr meelood looga sheego ilaa shan bay gaaraan inta suuratulbaqara keliya lagu sheego qowm muusa yaa mar wuxuu ku yidhahdeen lan numina laka xataa nara allaha jahratan adiga kuu rumayn mayno ilaa aan alla maarata si ciyaan ah aan ku aragno indheheenna ku aragno markaasaa alla nimankii dilay waa dhinteen haddana waa lasoo nooleeyey sida ayadda qur-aanku ay sheegtay وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جاهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم بل لعلكم تشكرون وأرهم هرو دعبي وضد أي أركان ninkii kaleo marka ay nin la dilay oo ay isku murmeen oo isku inkireen iyadana qiso noocaasoo kalea ka dhacday waid qataltum nafsan fadaaratum fiiha wallahu muqhriju ma kuntum taktubuun faqulna dribuuhu bibacdiha kadalika yuxyi illahu lmowta wa yuriikum aayaatihi lacallakum tacqiluun markii maaragtay sici qala la yidhi qaar ka mida lagu garaacay meydkii dhintay alla waa soo nooleeyey markaasuu meydkii khabray oo sheegay qofkii dilay ila waxaasay isku haysteen qofkii dilay isku haysteen markaas alla wuxuu leeyay kadalika yuxyi illaahu lmowta alla sidaas u soo nooleeyaa dadkan dhintay marka waa wax lagu tusaalaynayo ilaa maaragtay saddex kaloo qisana waa ku jirtaa meesha nabiyullahi ibraahim tii la tusay iyo ninkii maaragtay tuuladii baaba'day soo martay oo isaga laftiisi alla uu maaragtay dilay oo boqol sano dhinsanaa kadibna la soo saaray marka waa wax maarata la dareemi karaa dadkan la tusiyey teeda kale marka adila xisiga ee taas adilada caqligaheed waxaa ka mid a in alla isagu samaawaadkan iyo ardadanba uu isagu abuuray bilowgii horeba isaga abuuray bilowgii hore marka kii awoodda u lahaa soo celinta caajiskama ah kuma adkaanayso marnaba alla wuxuu yhi wahuwa aladii yabdacu alkhalqa uma yuciiduh alla waa khalqiga midka isagu abuuray bilowgii horeba uma yuciidu haddana waa kii soo celiya wahuwa ahwanu calayh icaadadaasaa u sahlanba hadiiba maarata adinka hadda qiyaaskiina iyo la fiiriyo bilowgii hore iyo soo celinta soo celintaa sahlan ile soo celintu maaragtay raad loo raacay leedahay ninkii maaragtay lafihii baaba'ay soo noolayntooda inkiray umay ibnu khalaf baa la yidhaahdaa iyo umay ibnu khalaf alla wuxuu ugu jawaabay wuxuu yidhi qul yuxyiha aladii ansha'aha awala mara waxaa maaragtay soo noolaynaya midkii markii u horeeyaba abuuray wahuwa bikulli khalqin caliim khalqi walbana alla waa ku cilmi badan yahay waxaa kaloo maaragtay caqligii uu ku tusinayaa inaad arkayso dhulkiioo maarata wax dhintay ah oo geed cagaaran aan lahayn roobba ku soo da-aaya markaas wada cagaaranaysaa wax nool ay noqonaysaa oo maarata wax walboo wanaagsan ay ka soo baxayaan dhulkii marka alihii dhulka noocaasoo kale haddee jamaadka ah nooleeyey markuu dhintay kadib dadkii baniaadamkaa markay dhintaan kadib awood buu u leeyahy inuu nooleeyo ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لم يحيي الموتى dhulkii noocaasoo kalaha allihii nooleeyey kuwa dhinta kii noolaynaya waa inahu calaa kuli shayin qadiir allana wax walba awood buu leeyahay awoodda alla waa waasic ma garate waa waasic oo wax maaragtay koobi karaa ma jiraan wax xadidi karaa ma jiraan marka alimaan bilyowm alaakhir meesha hanoo joogo waxaa ku xeega watuumina bilqadari khayrihi wa sharihi markaanta waa tilix ahayd moogta an tuumina biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyowm alaakhir watuumina bilqadari khayrihi wa sharihi inaad rumayso qadarkii khayrkiisa iyo sharkiisaba macnaha waxa markaa adiga maarata muwaafiqa kuu ah ee naftaadu ay jeceshahay iyo wixii ku dhibaayaba wixii masaa'ib ah iyo wixii wanaag ah intaba in alla qadaray inaad rumayso yaa loo baahan yahay qadarkana marka waxaa laga wadaa in alla makhluuqaadkan o dhan hore uu usii qadaray oo sidii uu ku jaangooyey ay ku imaanayaan cilmigiisuna uu ku hormaray waxaa la maaragtay siday u dhici doonaan alla horuu ogaa si gaarana waa u jaangooyey sidii bayna ku imaanayaan afar arrin baana ku jirta maaragta qadarka wuu kulansaday rumaynta aad rumaynayso qadarka afar arrimood baa loo bahan inaad rumayso tan ugu horeysa darajada ugu horeysaa waa maxay waa in qofkii uu rumeeyaa alla inuu wax walba u cilmi leeyahay jumlatan wa tafsiila si duuduub ahaana iyo si maaragtay faahfaahsanba weligiisba waxaan cilmigu u lahaa alle waxaasi ama ha ku tacaluqaan afcaasha alla asagu samaynayo ama ha ku tacaluqaan afcaasha addoomihiisa ay samaynayaan tan labaad waa in la rumeeyaa alla inuu waxaasoo dhan hore usii qoray oo lowxulmaxfuud lagu qoray labadaas marka waxaa u daliila la qowlkiisu u yihi alam taclam ana allaha yaclamu ma fi samaai walard muwaadan ogaan in alla uu maarata og yahay samada iyo ardada wixii ku sugan ina dalika fii kitaab waxaasi kitaabbayba ku jiraan hore loo sii qora macnaha ina dalika cala allah yasiir qoritaankaas alla wou sahlan yahay labadaas darajo marka taasaa daliil u ah waa laba martabo oo maaragtay qadarka rumayntiisii ka mid ah xadiid saxiix muslim ku jirana oo cabdullahi bin camr bin caas laga wariyey wuxuu yihi samictu rasul lla sl yaquul kataba allahu maqaadiira alkhalaa'iqi makhluuqaadkan maqaadiirtooda alla uu qoray qabla an yakhluqa asamaawaati waalard samaawaadka ardada intaanu abuurin bihamsiina alfa sanatin konton kun oo sano ka hor intaan samaawaadka iyo dhulkaba la abuurin yaa maqaadiirta khalqiga la qoray wax allo waxay ku sugnaan doonaan iyo wax allo waxay ahaan doonaan horaa loo sii qoray konton kunoo sano ka hor intaan samaawaadka ardada la abuurin iyo hore loo sii qoray marka waa cilmigii alle ee shaamilka ahaa rumayntiisii iyo in la qoray wixi waxaan dhici doona in hore loo sii qoray laba meeshaas marka kugu soo dhaaftay tan saddexaad in la rumeeyo wax allo waxaan dhacayood ujeedo ee kownkan ka dhacaaya in mashiicada alle ay ku socdaan iyo doonistiisa ma garata ama ficilka allaha ha ku tacalluqaan ama maarata ficilka makhluuqaadka ha ku tacalluqaan ila wuxuu yidhi wixii ficilkiisa ku tacalluqay warabuka yakhluqu maa yashaa wayakhtaar rabbigaa waa abuuraa khalqiga marka waa ficil alla soo maa maa yashaa wuxuu doono mashiicada alla ku tacalluqday khalqiga laftiisa wayakhtaar waana doortaa alle wuxuu doono wayafcal allahu maa yashaa alla wuxuu sameeyaa wuxuu doono ficilka alle marka wuxuu ku tacaluqaa laftiisa mashiiadiisa iyo doonistiisa huwa aladii yusawirukum fi larxaam waa midka idinku sawira riximka maaragtay hooyadiin kayfa yashaa siduu doono inkugu sawira oo dadka suurooyinkooda waa kala duwan yihiin ma garate makhluuqaadka wuxuu ku saabsanaa wuxuu alla yidhi walow shaa allah alla hadduu doono lasallatahum calaykum nimanka cadowga ee gaalada ee hadda si gaara u taagan eean kuwa kale soo taageeraynin hadduu doono alla waa idinku sallidi lahaa adinka dushiinu idinku sallidi lahaayo fala qaatalukum waa idinla diriri lahaayeen markaasaa colaysku idinku badan lahaa ficil marka bani aadan leeyahay yaa mashiicada alla ku tacalluqda walow shaa allahu maa facaluu alla hadduu doono waxaa ma aanay sameeyaanba alla leeyahay fadarhum maa yaftaruun taasina marka waa mashiicada alle ee caamka ahayd ayaduna waa doonista alle ee caamka ahayd ee shaamilka ahayd ayaduna martabada afaraad waa in la rumeeyaa wax alla waxaan maaragtay jira makhluuqaadka ah in alla uu abuuray daatooyinkooda iyo tilmaamahooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo wax walba alla inuu abuuray inaad rumaysaa waajib ah sida alla uu yidhi allahu khaaliqu kulli shay alla waa kii abuura wax walba wahuwa calaa kulli shayin qadiir wahuwa calaa kulli shayin wakiil wax walbana wakiil buu yahay wa khalaqa kulla shayin alla wax walbuu abuuray faqadarahu taqdiira waana jaangooy marka qadarka oo la rumeeyo sida aan hadda soo tilmaamayna loo rumeeyo kama hor imaanaysa in addoonku uu leeyahay mashiico ama doonis afcaashiisa ikhtiyaariga ah ee maaragtay doorashadiisa ku imaanaysa inuu doonis iyo awood u leeyahay taasi ma diidana sababtoo sharciga iyo waaqicuba labaduba way ku tusinayaan oo alla maaragtay bani aadamkii mashiico u sugay iyo doonis faman shaa qofkii doona ittakhada ilaa rabbihi maaaba ayuu alla leeyahay oo noqoshuu alla maaragtay samaystaa faatuu xartakum annaa shitum meeshii maaragtay la beeranaayo iyo xartigiinii u imaada annaa shitum sidii aada doontaan kayfa shitum macnaha taas waa wixii mashiicada iyo doonista ku saabsanaa baniaadamkii baa loo sugay doonis qudrada marka wixii ku saabsanaana alla wuxuu ku yidhi fattaqu llaha alla ka baqa ma statactum intaad awood u leedihiin awood baa loo sugay marka basharka wasmacuu aiicuu laa yukalifu allahu nafsa ilaa wascaha wuu leeyahay alla maaragtay nafkuma kalifo ilaa wascahaa inta karaankeedaa moogiye inta tabarteedaa moogiye wax kale alla kuma kalifo iyo waxay awoodu leedahay waaqic ahaanna qof walba wuxuu ogyahay inuu maaragtay mashiico iyo qudro uu leeyahay oo waxna uu ku sameeyo maaragtay wuxuu rabana uu isaga dhaafo waxyaabaha iraadadiisa ku dhaca iyo waxyaabaha maaragtay iraadadiisa ka baxsan qofku waa kala dareemi karaa laleemada qofka ku imaanayso kale iyo gariirka noocaaso kale ku imaanayo ikhtiyaarkiisaan ku imaanaynin waa wax maarata gaara waa wax min allaahi waxuu shuqul ku leeyaha maaha tan laakiin maalan socodkiisan hadda caadiga oo kale waa wax iraadadiisa ku dhacaay inkastoo iraadada iyo qudrada bani aadamka alla uu abuuray fa khaaliqu sabab khaaliqun lilmusabab meeshay culimmadu ay yidhahdaan waa kownkan allana waa mulki mulkiga alluu ku jiraa oo wax alla uu iska leeyahay marka wax alle maaragtay cilmigiisa iyo mashiicadiisa ka baxsanna ma jiraan marka mashiicada addoonka iyo qudradiisa kulli waxay ku guda jiraan iyaguna maaragtay cilmiga allah a kooba iyo mashiicadii alle ay ku hoos jiraan qadarkaa marka rumaynta la rumaynaayo qofku xujo uguma heli karo waajibaadka uu ka tegaayo ama macaasida uu samaynaayo marka qadarkii in loo soo daliilsaday macsi aad samaysay ama waajib aad ka tagtay waa baatil oo niman gaala oo maaragtay qadarka xujaysta alla wuxuu ka sheegay hadalkan sayaquulu ladiina ashrakuu low shaaa allahu ma ashrakna walaa aabaa'una walaa xaramna min shay kadalika kadaba aladiina min qablihim inay been ku sheegaayeen warkoodaas yaa la sheegay qul hal cindakum min cilmin cilmi buu leedihin fatukhrijuuhu lana aada noo soo bixisaan in tatabicuun ila danun baad ma raacaysaan malawn wain antum ilaa takhrusuuna kuwa waxay iska malawaalaayaatiin haddii marka qadarka ay xujo u haystaan oo xujo u noqonayo qadarkii hore u dhacay ogaanshada alla waxaan uu hore u ogaa iyo qoridda uu qoray iyo abuuridda iyo wax noocaasoo kale hadday xujo ku helayaan maaragtay lama cadaabeen ila waxaa la yidhi mogtahay kadalika kadaba ladii min qablihim xataa daaquu ba'sana baaskeenni bay maaragtay dhadhamiyeen oo macnaha waa la cadaabay waa nin maarata xujo haysta lama cadaabeen rusushana wax loo soo diraayay lianlaa yakuuna linaasi cala allahi xuja marka wax xujahay dadkii maaragtay ay qadarka ku heli karaan ma jirto rusushaba waxaa loo soo diray iyagoo mubashiriin iyo mudiriin waxaa loo soo diray inaan dadka xujo u ahaanin cala allah rususha marka lasoo diray kadib wakaana allah casiisan xakiima marka rususha lasoo diray xujadu maaragtay kuma ooganteen haddii dadka mukhaalifiinta ay qadarka xujo ku heli karaan rasuulkuna wuxuu yidhi sal lla slam icmaluu fakullun muyasaru limaa khuliqa lahu camal fala buu yidhi qof walba waxaa loo sahlay wixii loo abuuraya dadkii wuxuu faray rasuulku sal lla slam inay camal falaan ma garatay qadarkii marka tala saarashadiisan ay iska dhaafaan ila qadarkan laguma dirsan mana aad ogid adigu wax kuu qoran garan maysid marka waa inaad iska dadaashaa waxaad awood u lahayn alla kuguma kalifin marka wax lagu amray waxna lagaa reebay waxaad awood u lahayn laguma kalifin fattaqu llaha ma statactum baa la yidhi alla maarata ka ka cabsada oo ka baqa intaad awood u leedihiin laa yukallifu llahu nafsan illa wuscaha baa la yidhi haddii marka qofku uu ficilka uu samaynayo mujbar uu ku qasban yahay wuxuu noqon lahaa qof maaragtay lagu kalifay wuxuusan maaragtay ka bixi karinba qofku hadduu yahay mid lagu qasbay ficilkan uu samaynayo wuxuu ahaan lahaa mid lagu kalifay wuxuusan meelna uga dhaqaaqi karin uga bixi karin taasina waa baatil laakiin haddii qofku macsiga ku dhaco jahli dartiis ama halmaan uu halmaamay amase maaragtay dirqin lagu dirqiyo lagu qasbay taa marka dembi kuma laha sababto waa macduur teeda kale qadarka alla waa sir qarsoon oo wux markay dhacaan un baa la ogaan karaa inay hore u qadarnaayeen laakiin maarata waxaan aan dhicinba adigu hore u haysid inay qadaran yihiin in kale ma garat addoonkuna marka iraadadiisu uu doonayo waxa uu samaynaayo waa ka horeysa ficilka uu samaynaayo ma garat marka adigu marka iraadadaadaasu maanta kuma salaysna ogaal aada og tahay wixii alla qadaray marka waxaa meesha ka caddaanaysa inaada qadarka daliilsan karin qadar hore alla wuxuu qadaray inaada marnaba daliilsan karin ood xujo ka dhigan karin sababto waa waxaadan ogaalba u lahayn xujo kuma noqdaan xujona kama dhigan kartid teeda kale waxaan arkaynaa dadki inay ku dadaalayaan waxa munaasabka u ah oo naftooda ay jecesha wixii adduunyada ku saabsan ujeedaa qofka waxa meesha waxa uu fiicanunbuu ka qaataa ma garata waxa naftiisa waafaqsanayna marnaba ma qaato marka intuu qofkii ku dhaqmo xagga adduunyadiisa waxaan anfacayn oo dhib u keenaya sun maalan uu cuno iyo wax noocaas oo kalea qadarka soo daliilsan maayo ma garat waa iska ilaalinaya suntaas iyo wixii maarata khatar u keenayo o dhan kulli waa iska wada ilaalinaya see ku ansaxaysaa marka wixii diinkiisa ku saabsanaa iyo wixii anfacaya inta iska dhaafo oo wixii dhibaayay oo halaag uu keenayo naarta lagu gelay uu ku dhaco uu yidhahdo qadarkii aan maarata alla hore waxaan u qoray qadarkii uu xujaysto marka siduu wii adduunyadiis ku saabsanaaba wax wanaagsan uu ugu dadaalay wii aakhiradiis ku saabsan inuu wax wanaagsan uu ku dadaalo sababto labadaba qadar bay ku socdaan waxaan adduunyada ka socdoo dhan kulli maarata qadarka allay ku socdaan wixii uurihii diiniga ahay sidoo kale marka inaad kala saarta ma aha iyo waxaad dareemaysaa marka xujadooda inay baatil tahay dadka markay macasi sameeyaan macasida ay samaynayaan maaragtay qadarka alloo soo daliilsanayo waxaan ka joog baad leedahay wuxuu ku le allah nahanuuniya allah ku nahanuuniya hadda daacada maaha haddii daacad tahay maarata isagoo keligiis gurigiisa jooga iyo alla ka baryi lahaa hanuunka oo u tabaruci lahaa ma garatay intuu tabar leeyahayna maaragtay uu la imaan lahaa asbaabtii wanaagga o waxaan arkaynaa maalan qofkii jiranaa waxaa la leeyahay daawo cab daawadii marka waa cabaaya naftiisuna ma jecla cuno naftiisa ay jeceshaana waa laga reebaya qofka waa loo diidaya sababto hadduu cuno macnaha dhib bay u keenaysaa marka wixii waa iska dhaafaya marka caafimaadkiisu ku dadaala moogta wixii wuxuu uga tegay cunnadaas laga reebo wuxuu uga tegey iyadoo naftiisana ay jeceshahay wax ka wanaagsan buu rajo ka qabaa waa caafimaad caafimaad buu raadinaya ma garate waxaadna dareemaysaa inaan marnaba aanay ka dhacaynin qofkii inuu yidhahdo anuu daawadan nacabi maayo cunnadan maaragtay idhibaysana waa iska cunayaa oo uu qadarkii marka u daliilsado taasi ma dhacdo marka see marka qofku uga tegayaa wix alla iyo rasuulkiisa ay fareen ama uu samaynayaa wax laga reebay haddana qadarkii uu soo daliilsaday teeda kale marka qadarkiina aan lasoo daliilsan karin oo macasi aad samaynayso ama waajib aad ka tegaysa aan loo soo daliilsan karin waxaa maarata ku tusinaya qofkan maaragtay u daliilsanaya qadarka wix waajibaada inuu ka tegaayo ama macasida uu samaynayo haddii qof kale uu ku xadgudbo ama xoolihiisa uu qaato ama xurmadiisa uu maaragtay wax yeelo oo qofkaas marka uu qadarka daliilsado qofkii wax yeelay isaga yaa qadarka daliilsanaa moogta oo yidhaahdo ani maxaa ii dagaalaysaa niyo anigu ku xadgudubkan kugu xadgudbay qadar alluu ku dhacay qofkaa xujadiisa aqbali maysa ninkan daalimka ah ee waajibkan ka tegaaya macsidan ka maaragtay samaynaayey haddii saasoo kale loo soo daliilsado aqbali maayo marka maxaad u aqbali laahay maaragtay qofkii kugu xadgudbay soo daliilsiga uu soo daliilsanaya qadarka adiguna naftaada aad maaragtay markaad xadgudub aad samaynayso oo taacada alle aad ka tegayso oo macsida aad samaynayso aad u daliilsanaysaa marka qadarka macnaha waxay kutusinaysaa arrinkaas arrin maaragtay saxa inuusa ahayn waxaa la sheegay qiso ariifaa jirta waxaa la sheegay in cumar ibnu khadaab nin waxaday loo keenay oo gacan in laga gooyo mutay markaasuu wuxuu amar ku bixiyey in gacantii laga gooyo ninkiiba alle wuxuu yii rublukaadi amiirulmuminiino aniga qadarkii allah maarata sariiqadaydu ku dhacan oo waxaa la horew sii qadaray ahayd inaan waxbo allah horew sii qoray markaasaa cumar wuxuu yidhi wanaxnu inamaa naqtacu biqadar illah gacanta waxaan kaaga goynaynaa qadarka alle qadarka ruintiisa marka faa'iidooyin fara badan baa ku jira tan koowaad qofki inuu alla keliya cuskado markuu asbaabta uu la imaanayo ee sababka laftiisa uusan cuskanin sababta wax walba qadar allay ku dhacaan tan labaad qofku maarata naftiisu inaanay cajab gelin marka wixii uu rabay uu helo sababtoo ah waxaas uu helay waa nicmo min allahi ka timid oo asbaabta khayrka allah maaragtay hore usii qadaray iyo wuxuu maaragtay ku guulaysan lahaa ma garat naftiisa cajabgelinta cajabgelinaysana waxay halmaan siinaysaa inuu alle uga mahadnaq nicmadaas loo galay tan saddexaad qalbigaadii baa xasilaaya oo wixii qadar alle maaragtay soconaaya caalamkan ka dhacaya qalbigaadi uu ku xasilan yahay haddii waxaad jecesha ay ku dhaafaan qalaq fara badan qofkii maarata muminka ahaa qadarka rumaysnaa ku dhici maayo haddii wax dhiba ay soo gaaraan sidoo kale waa iska sabraayaan sababtoo qadarkii alla iyo waxaas ku dhaceen allahaasoo maaragtay samaawaadka iyo ardadaba isagu hanta waxaasna waa wax horeba qoran bay ahaayeeno inay dhacaan ay lama horaan tahay alla wuxuu yidhi maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ila fii kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir musiibo dhulkan ka dhacaysa ma jirto ama naftiina ku dhacaysa ilaa hadday dhacdaba kitaab bay ku jirta oo horey u qornayd min qabl an nabra'aha intaanan bannaanka usoo saarin oo aan maaragtay la abuurin iyo hore usii qornayd ina dalika cala allah yasiir saas marka maxaa loo yeelala keela taas waa calaa maa faatak wixiin dhaafay oo maaragtay wanaaga inaadan ka xumaanina walaa tafraxuu bimaa aataakum aadan ku farxinina oo aadan ku qooqinina wixii laydin siiyo marka nicmo ah wallahu laa yuxibu kulla mukhtaalin fakhuur rasuulka sal slm wuxuu yidhi cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr waxaa la yaab leh arrinka mu'minka arrinkiisu dhammaantiis khayr buu u yahay isaga walaysa daka liaxadin ila lilmu'min taasna qof aan mu'min ahayn ma helo in asaabathu saraac wuxuu jecel yahay oo ku farxaayo haddii isaga soo gaaraan shakara alluu ku mahadiyaa fakaana khayran lahu shukrigaasa marka khayru noqday ilaa ajir baad ka helaysaay wanaag baad heshay alla ku nicmay caafimaad baad heshay ma garata duriyo wanaagsan baa alla ku siiyey wixii allaad uga mahadnaqday khayr bay kuu tahay oo shukrigaas laftiisaad ajir ka helaysaa wain asaabatu daraa wax dhiba haddii qofkii soo gaaraan sabra waa iska sabraa sabrkaas waa cibaado weyn isaguna fakaana khayr lahu khayr bay u ahaataa oo sabrkaas buu ajar weyn ka helaya inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab dadka saabiriinta ah ee sabra ee maaragtay dhibka ku sabra daacadan ku sabra macsidana maaragtay ka sabra dadkaas ajarkooda waa loo oofiyaa oo waa la siiyaa xisaab la-aan baa la siiyaa marka sabarkuna waa wax aad iyo aad u qiimo badan oo ajir weyn laga helo marka haddii xataa dhib kugu dhaco waad sabarto khayr bay kuu tahay ajir badan baad ka helaysaa marka qadarka waxaa ku dhintay laba qolo nimanka jabriyada ee leh qofku waxa uu samaynayo waa ku qasban yahay wax doonisa iyo wax awoodu qofku banaadamka uu leeyahay ma jirto dad kale waa lunsan yihiin nimanka qadariyada ee maaragtay qadarka inkirsanna oo qofku maaragtay si mustaqila yuu amalkiisa u samaysanayaaho iraadada alle iyo mashiicada alle meesha ma joogto leh oo waxraada kumale leh kuwaas ayaguna waa dhunsan yihiin radigeedana maarata nusuustii qur-aankii iyo sunnadii iyaad ka helaysaa labada qolaba radinaysa waxaagii aan soo sheegnana xoogaa waxbaa laga qaadan karaa marka macrifatu diin lislaam baan kusoo jirnay ayadaa maaragtay saddex martabo ahayd diinka islaamka saddex martabo u ahaa martabada koowaad islaam buu islaam bay ahayd martabada labaad iyo darajada labaad waa iimaankii waa midkan hadda dhammaynay martabada saddexaad alixsaan waay yuu shiiku yidhi waxaad moodaa inaan ka soo tagnay adiladii oo sharxii ibnu cuthaymiin uu nala tegay wdaliilu watumina biqadri khayri wa sharihi bay ahayd moogtahay wdaliilu calaa hadihi اlarkaani sita tiirarkan lixda ah waxaa u daliil ah qowluhu tacaala alla qowlkiisa uu yidhi laysa albira samafalku maaha an tuwalluu wujuuhakum wajiyaalkiin inaad jeedisaan qibala almashriqi waalmaqribi meesha qoraxdu ka soo baxday meeshay u dhacdo jihadeeda inaad u jeedisaan birigu intaa keliya ma aha walaakina albira biriga midka u saaxiibka ahu waayo waa man aamana billahi waa qofka alla rumeeya walyowmi alaakhiri maalinka dambeeye rumeeya waalmalaa'ikati malaa'igtu rumeeya waalkitaabi kitaabki kutubta alla soo dejiye rumeeya waalnabiyuuna rususha alla rumeeya wadaliilqadari ila intaas waxaa lagu sheegay shantii horaa lagu sheegay mogtahay wadaliilqadari qadarkii maaragtay sugidiisii waxaa daliil u ah qowluhu tacala alla qowlkiisa uu yidhi innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar innaa khalaqnaa kulla shayin baa khalaqnaa waa loo soo qadaraya waan abuurnay kulla shayin shay kastaan abuurnay khalaqnaahu waan abuurnay biqadar qadar baan ku abuurnay marka martabadii labaad baa meeshaa noogu soo dhammaatay almartabatu athaalidatu martabada saddexaad ee diin islaam ku jirtaa alixsaan waay ixsaan wax la yidhaahdo waa darajo sarraysa samafalkii caadiga ahaa ma aha ee qof loo ixsaan samaynaya iyo wax noocaas oo kalea waa darajo darajooyinka diinka ka mid ah ixsaanku marku waa hal rukni ruknun waaxidun waay lee islaamkiina shan rukni buu ahaa iimaankuna lix rukni buu ahaa ixsaanku waa hal rukni keliya macnihiisuna waa maxay wa an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka waa inaad alla caabudo sidii adigoo arkaaya fain lam takun taraahu haddaadan aduu arkaynin fainahu yaraaka alla isagaa ku arkaaya marka qofku markuu saa alla u caabudo cibaadadiisii buu hagaajinaya oo marka ugu horeysa waa mukhlis qofkii oo allu maarata cibaadadiisa u saafi yeelaya wax kale cibaadadiisa ulama jeedo qalbigiisana wax kale soo geli maayaan haddana sunnadii rasuulka sala allahu alayh waali wasalama iyo sidii rasuulka sal ly slam camalka uu samayn jira buu u samaynaya qofki marka ikhlaaskii iyo itibaaci labadaba waa laga helay haddana waxba usii dheeraada ninkan muraaqabadii alla maaragtay kusii jirta wuxuuba alla u caabudaya sidii isagoo alla uu ujeedoo kale alla inuu arkaayoo kale yuu maaragtay alla u caabudaya markaad wax walba iska hagaajinaya qofkaas hadduusan alla arkaynin marka alla isagaa ku arkaayo darajadii labaad waay taas marka ixsaanka laftiisa labadaas darajo kale ah qofkii inuu alla caabudo sida alla isaga u jeedo oo kale taasaa sii xoog badan haddaaba markaa ugu ujeedin fainahu yaraaka alla isagaa kuu jeeda marka hadda alla adduunkan laguma arkee waclamuu ana axada minkum lan yaraa rabbahu qabla an yamuut taas ogaadu yiri rasuulka sal alla alay slam in qofkiin uusan rabbigiis arkaynin inta maarata laga dhimanayo marka lassoo saara kadib baa alla un la arkaya ma garatay laakiinse kaanaka luu yiri sidii adoo arkaysidoo kale adoo caabudaysaa taas waa darajadii ugu sarraysa marka fain lam takun taraa marka hadaad aduu arkaynin alle fainahu yaraaka asagaa maarata kuu jeeda inuu asaga kuu jeedo ahaan baad u caabudaysaa wa ficlan xaqiiqadu waa saas alla waa kuu jeedaa magarata laakiin istixbaarka iyo qofka qalbigiisa in arrintaasi uu ku jirto oo dareenka noocaasoo kale uu ku jiro yaa dadkii aanay wada helaynin taasaa lagu kala tegay marka qofkii muxsin ah ee darajada noocaasoo kalea maaragtay alla ku caabudaya macnaha darajadii iimaankina waa soo xaqiijiyey darajadii islaamkana waa soo xaqiijiyey darajadaana marka ugu sarraysa marka darajaadkii islaamka wdaliil daliilkuna wuxuu yahay qowluhu tacala alla qowlkiisa uu yihi in allaha alle maca aladiina ittaqow wuxuu la jiraa kuwa alle maaragtay ka baqa waaladiina hum muxsinuuna kuwa ixsaanka sameeya yuu la jiraa marka waladiina hum muxsinuuna marka maxaa laga wadaa muxsin waayo waa faacil lixsaan waa ninkii ixsaanka samaynayo waa darajada noocaan oo kale ninkii ku dhaqmaayo maciyo gaaray marka dadkaasi ay leeyihiin oo ah xoojin la xoojinaayo gargaar loo gargaaraayo sawaabkiiyo la waafajinaayo tawfiiqdii allay helaayaan miciyadaas gaarka ay leeyihiin miciyadii caamkaah dadka dhan maaragtay u sugnaatay oo cilmigii shaamilka ahaa iyo ixaatadii alle iyo wax noocaas oo kale ah waa ka duwan tahay tan miciyada dadka mutaqiinta ay leeyihiin iyona jirka alle uula jiro waa mid maaragtay keensanaysa inuu gargaaraayo oo uu toosinaayo oo uu wanaagii u waafajinaayo marka kuwaas muxsiniintaada yuu alla macooda uu yahay waqowluhu iyo alla qowlkiisa uu yihi watawakl cala alcasiizi alraxiim aladii yaraaka xiina taquumu wataqalubaka fi الsaajidiina inahu huwa samiicu caliim watawakl tala saaro alcasiizi allihii maarata adkaada ee ka qaalib ah wax walba alraxiimi ee naxariis badan alladii allihii yaraaka ku arka adiga xiina taquumu markaad taagan tahay oo cibaadada aad u taagan tahay iyo wa taqallubaka adiga gadoonkaada oo fi saajidiina dadkan sujuudaya dukanaya la jirkooda aad maaragta gagadoomayso oo axwaalu macnaha cibaadatika waayo oo aad alla caabudayso inahu alle huwa alle asamiicu waa kii maqal badan alcaliim ay cilmi badan marka tan daliilka xaguu uga jira wajhu istidlaal waa maxay allah waxaa lagu sheegay aladii yaraaka xiina taquumu markaad cibaadadiisa u taagan tahay yuu ku arkaa alle waa tii hore soo ma jeeda an tacbud allaha kaanaka tarahu fain fain lam takun tarahu fainahu yaraakadi waay ha qaybtii labaad ayay marka ay ku cadda iyo wa qowluhu alla qowlkiisa uu yidhi wamaa takuunuu fii shaanin shaani ma ahaatid arrin kuma jirtid wamaa tatluu minhu min qur'aanin waxa maaragtay aada akhriso ma jiro oo qur-aan ah wamaa takuunu fii shanin wixii shaniga aad ku jirto iyo wamaa tatluu minhu min qur'aanin wixii maarata aad akhrinayso oo qur-aan ah yani axwaashaad qur-aan ku akhrinayso o dhan adoo taagan adoo maaragtay fadhiya adoo salaad ku jira adoo salaad banaankeeda ah walaa tacmaluuna min camalin camalna ma samaysaan dadyo wuxuu doon ha ahaadee ilaa kulnaa intaas hadday jirtaba waxaan ahaana anagu calaykum korkiina shuhuudan kuwa marag ah oo idin jeeda id wakti baan idin jeednaa tufiiduuna fiihi aada camalkaas maaragtay gudagelaysaan marka markaana allaa kuu jeeda oo shahiidnimada alleh yaa waxaa la jirta aragti uu ku arkaayo marka qofku markuu alla saas u caabudaayo qof mukhlisuu noqonaya oo cibaadadiisa maaragtay sustus iyo hal lagu maqle iyo maaragtay arrinta noocaasoo kale aanay qalbigiisa soo gelin wa dadka ammaantoodana aan maaragtay danka gelayn dadku ama ha arkaan ama yaysan arkin waa isugu mid cibaadadiisana waa hagaajinaya qofkii bal ikhlaaska dhamaystirnaantiisa waxaa ka mid a in qofku uu ku dadaalo inaanay maaragtay dadku cibaadadiisa arag cibaadooyinkan caamkaa moogi oo jamaacooyinka iyo lasugu imaanayo iyo maahane cibaadadaadkaada kale inaadan dadka tustusin ood aada u ilaashato haddaan maaragtay muujintaas maslaxa muslimiinta aanay ka helaynin ama islaamka aanay maslaxa ugu jirin sidii qofku inuu qof matbuuca yahay oo qof lagu dayanayo uu yahay oo kale marka uu jeclaysto inuu maaragtay dadkii u caddeeya cibaadadiisa si ay maaragtay ugu daydaan oo kale saa darteed waxaa arkaysaa alloo dadka maaragtay xoolahooda bixiya siran wacanaaniyatan ammaanaya qarsoodi iyo maaragtay muujinba haddii marka qarsoodii ay wanaagsan tahay oo qalbiga ay anfiici og tahay oo khushuuc ay maaragtay keeni og tahay qarsoodidaasay ku dadaalaan haddii iclaankaas iyo muujinta maslaxa islaam ay ku jirto oo sharaa'icdii islaamka ay daahirayso oo muslimiintii maaragtay waxay ku daydaan ay helayaan oo arrinta sida noocaas oo kalea maaragtay loo iclaaninayo iclaankoosna waa fiican yahay qofku muminkaana wuxuu fiiriyaa hadba sidii wanaagsan oo cibaadada marka u wanaagsan oo u kaamilsan iyo ku dhaqaaqaya waddaliilu min asunnati daliilka marka ku tusinaaya asalka labaad ee aan soo sheegnoo dhan oo macrifa diin islaam ah waa xadiidu jibriil almashhuur waa xadiidkii maaragtay jibriil ee caanka ahaa can cumar radi allahu canhu laga wariyey qaala wuxuu yidhi baynamaa naxnu juluusun cinda rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam waqti aan fadhinay rasuulka sala alla alay slam agtiisa daata yowmin maalin id talaca calaynaa waxaa nugu soo baxay rajulu nin shadiidu bayaadi hiyaabi dharkiisa caddaantoodu ay aada u daran tahay dharkiisa cadaantiisu ay aada u daran tahay shadiidu sawaadi shacar tintiisa madowdeeduna uu aada u madow yahay aada u daran yahay laa yuraa calayhi aharu safar safarka raadkiisana aan lagu arkaynin raadka safarku kama muuqdo ama dhibaatada safarku kama muuqanayso walaa yacrifuhu mina axad qof garanayana ma jiro annaga naga mid ah xataa jalasa ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam ilaa uu marka rasuulka sala allahu alayhi wasalama usoo fariistay faasnada wuxuu cuskiyey rukbatayhi labadiisa jilbood ilaa rukbatayhi rasuulka sala allahu alayh wasalam labadiisa jilbood wa wadaca kafayhi labadiisa calaa calood buu wuxuu dejiyey calaa fakhidayhi rasuulka sal sl labadiisa cajir ama asaga laftiisa jibriilka laftiisa dhe labadiisa cajir sidii marka nin mutacalim ah oo adab maaragtay ku dhaqmaaya iyuu u fadhiistay marka jilbihii jilbaha usoo dhaweeyey labadiisa jilbood wey jilbihii rasuulka usoo dhaweeyey laakiin labadiisa calacadaad labadiisa fakri buu uu saaray isaga laftiisii waa macnaha wa qaala wuxuu yidhi yaa maxamed maxamedow akhbirnii iga waran can islaam islaamka faqaala wuxuu yidhi an tashhada an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah islaamku waa inaad qirto ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allah allah moogi wa ana muxamadan rasuulullah wa ana muxameda sal alla alay slam rasuulullah muxamedna uu yahay rasuulkii alle oo axkaamtii dadka soo gaarsiiya ummaddiina u caddeeya wax anfacaaya nolosheeda iyo maaragtay aakhiradeedaba lagana ilaaliyey maaragtay khalal iyo khata qowlka iyo camalkaba ah oo aan lagu qirayn marnaba kabaa'irna macsuumka ah wa tuqiima asalaa salaaddii aada oogto oo wakhtigeeda aada la timaado salaaddii adoo shuruuddeedina ku dadaalaya arkaanteeda ku dadaalaya damaaniinadeedina ku dadaalaya oo markaad rukuucayso si fiican maaragtay ugu xasilaaya oo maaragtay madaxaada iyo dhabarkaadaba simaaya dad badan maaragtay salaadoodu ay tukanayaan salaad ansaxdama noqoto sababtu waa maxay rukuucdiisa dhammaystiraynin iyo maalan sujuudi ma garat marka markaad rukuucayso tumaaniina loo bahan inaad xoogaa ku xasisho ood xoogaa ku hakato subxaan rabbi alcaiim subxaan rabbi alcaiim subxaan rabbi alcaiim intaad ka leedahay kadib haddana aada maarata kor uga soo kacdo oo si fiican aada maaragtay uga u istaagto xubnoodu meesheeda ay ku noqoto tumaniina iyadan u baahan tahay markaad sujuudda sidoo kale tumaniina iyo xasilooni bay u baahan tahay markaad sujuudda kasoo kacdo tumaniina iyo xasilooni bay u baahan tahay markaad ku noqoto tumaniina iyo xasilooni bay u baahan tahay salaadii saa inaad ku wadaa loo baahan yahay marka horena aad tahaaradeeda iyo maarata aad kusoo dadaasho iyo maaragtay dharkaadu inuu daahir yahay iyo meesha aad ku dukanayso inay daahir tahay iyo inaad ku dadaashaa loo baahan yahay ilaa in daruuro ay dhacdo mooye marka qaarkood qofki tahaaradii maarata uusan ku dadaali karin hadduu jiran yaho kale iyo dad badan waxaad arkaysaa inay maarata ka tegaayaan marka la qala iyo oo kale inaanay salaad dukanaynin taasi waa khalad aada faaxish u ah xataa haddii maarata nijaas ay kaa soconayso oo aadan iska tahiri karin intii aad iska hagaajin karta iska hagaajinaysaa inta tabarta ah sidaa tahay yaadna isaga dukanaysaa intii tabartaada ah salaadda marnaba kaa dhici mayso salaadda ayadaa loo baahan yahay shuruudaheeda marka waxaad awoodu lahayn alla kuma saarin waxaad awoodu lahayn alla kuma saarin haddaada weysaysan karin oo wax ku weysaysku weysaynaya aysan jirin ma garat sidaad isaga dukanaysaa wixii marka aad ka caajisto oo si rasmi aad uga caajisto dushaada lagama rabo ayaysa salaadu kaa tegin wa tuqiima salaata salaadda inaad oogto wa tuutiya zakaata zakadiina aada bixiso oo meelihii loogu talagalay aada siiso zakadii waajibka ahayd sideed qolaa loo sheegay fuqara iyo masaakiin iyo dadka zakada ka shaqeeya iyo dadka maarata quluubtooda la soo dumaayo iyo qoor la xoreynaayo iyo qofkii maalan dayn uu galay ama maaragtay daynkaas naftiisa isagu hau galo hau baahdo isaga ciyaalkiisu amase dad muslimiina dhexdooda hagaajin u hagaajinayo daynkaas hau qaatee maarata dadkii jidka alle maaragtay ku jihaadaay ibnu sabiil ninka la yidhaha musaafirka xoogaa nafaqadu ay ka kala goodo ma garata sideedaas qolaa marka sakada waajibkaa la siiyaa shuruud bayna marka leedahay oo sakadu maaragtay waxay ku waajibtaa qof kastoo muslima oo xorna ah nisaabna ahantay nisaabku waad garanaysaan xagga xoolaha hadday tahay ariga oo kale wuxuu maaragtay nisaabku nisaabkooda uu galaa afartan markay gaaraan arigu geelana shan ma garad lo-dana soddon wuu ku bilowdaa nisaabkooda lacagta haddii la yidhaahdo waa wixii maarata laba boqol oo dirham gaara yaa nisaab la yidhaahdaa waxaana ku jira boqolkiiba laba iyo bar waxay yidhaahdaan ama rabcul cushri marka toban loo qaybiyo rubucood afarudhigoo dhig ahaan waa laba bar marka meeshay ka yidhaahdaan ma garad sidoo kale marka wixii dhulka ka soo baxayay sakadiisa ayadana maaragtay kutubta axaadiista cadaynaysa iyo kutubta fiqiga oo mirihii kuu soo go-ay markay gaaraan saddex boqoloo suus oo suuskii rasuulka sal ly slm lagu qiyaasaayo markaas yaa maaragtay nisaabkooda uu galay oo hadduu haddii wuxuu maaragtay biyo uun cirka ka yimid oo roob kuu da-ay ay yihiin cushur baa lagaa rabaa waxaad ku dhibtood hadday yihiin oo waraabinteeda iyo adigu aada lahaydna cushurkaas nuskiis baa laga rabaa toban marka yani boqol kiiba toban marka la yidhaahdo nusaa laga sii rabaa ma garate marka zakadana marka tafaasiisheedana kutubta xadiis iyo kutubta fiqiyaad ka helaysaa waana arrin aada maaragtay muhim u ah in la bixiyo zakadii oo khatar weyn u gelaya haddaan la bixinin oo aakhira cadaab daran lagu mudanaayo oo hadda waxaa dhacay sida xadiista ay sheegayso xoolihii aad aada bakhayshay ma garatay in intii dhulka lagugu tuuro ay kuu rabootinayaan kugu soconayaan ayaga kulligood say u dhan yihiin oo haddaad maaragtay lacagta aadiid lacagta sideeda lagugu gubi doono taasaa dhacaysa aakhiro marka waa in sakadii lagu dadaalaa watasuuma ramadaana bishii ramadaanna aada soomto wataxuuj oo marka bishaas ramadaanna aada soomto aada maaragtay aada iska ilaaliso cunidda iyo cabidda iyo haweenkiiba loo tago laga bilaabo maaragtay fajarkii markuu dhasho ilaa qoraxday ka dhacdo intaas inaad maaragtay aada ka soomto cunid iyo cabid iyo jimaac sidoo kale xanta iyo beenta iyo isku dirdiraaraha iyo waxallo wixii layska reebo dhan inaad ka joogtaa loo baahan yahay si cibaadada ay kugu dhamaystiranto ma garata oo habeenadii bishaas ramadaanna aad ku dadaasho taacadii alleh iyo cibaadadii iyo salaad dukashadii taasna xaruuraa ramadaan soomidiisa qofka soo qaangaarana waa ku waajib ilaa qof musaafira mooyi maalan ama qof jiran oo kale oo waqti kale laga rabaa isaga inuu soo qalleeyo naagti maalan xaaidada ahayd ama nufasada ahayd ayadana soonkii lagama rabo laakiinse waa soo qalaynaysaa wataxuja lbeyta beytkii inaad u qasado in istatacta ilayhi sabiila haddaad awood u yeelato marka beytullahi alxaraam inaad u qasado wakhti gaarana yuu xaj ku dhacaahe wakhtigaas aada u qasado si gaarana maaragtay iyo shuruud gaara oo la yaqaano oo rasuulka sal ly slm ka sugnaatay yaa loo xajiyaa iyo meelo gaarahoo la tagaa jirta iyo amaal gaarahoo la qabto iyaduna barasho u baahan qaala wuxuu yidhi sadaqta runbaad sheegtay jibriilba wax weydiinaya moogtahay rasuulka sal sl markuu jawaabay oo hadda maarata arkaanta islaamka uu sheegay yaa jibriil wuxuu leeyahy runbaad sheegtay facajibnaa lahu marka saxaabada waxay leeyihiin waan la yaabnay yasaluhu waxbuu weydiinayo hada waa nin cilmi ka maqan yahi ogyahay wayusadiqu haddana runbaad sheegtay buu leeyahy qofka markuu runbaad sheegtay ku leeyahay moogtahay waa nin wixii og marka xoogaha waa waa la yaabnay ay leeyihiin qaala wuxuu yidhi akhbirnii can iimaan iimaanka iga warran buu yidhi qaala wuxuu yidhi an tuumina billah inaad alla rumayso waa soo sharaxnay wamalaa'ikatii malaa'igtiisa aad rumayso wa kutubii aad rumayso warusuli rususha allaad rumayso walyawmi alaakhir maalinka dambeeya aad rumayso wabilqadari qadarka aad rumayso khayrihi wa sharihi lixdii arkaanul iimaan buu ayadana sheegay qaala wuxuu yidhi jibriil akhbirnii can ixsaani ixsaanka iga warran ixsaan wax la yidhaha waa martabadii saddexaad diin islaam ahayd qaala wuxuu yidhi an tacbud allah inaad alla caabudo kaanaka taraa sidii adoo arkaayo oo kale fain lam takun taraahu haddaad aduu arkaynin fainahu yaraaka saa kuu jeeda qaala wuxuu yidhi akhbirnii can saacati saacadda iga warran manaa saacaddu maaragtay goormay dhacaysaa waa waqtigeedii buu weydiiyey qaala wuxuu yidhi malmas-uulu canha malmas-uulu kan la weydiinaayo canhaa saacadda xaggeeda laga weydiinaayo biaclama ku maaragtay uga cilmi badan maaha min asaa'ili midkan wax weydiinaayo marka kaala ogu waayo macnuhu isaga mid baan nahay yani aqoon la-aanta aanan aqoonin saacadda goorka ay dhacayso isagoo mid baan nahay qaala wuxuu yidhi marka haddaad waqtiga ii xadidi weyse akhbirnii can amaaraatiha calaamooyinka lagu garto in saacadda ay dhici rabto iiga waran qaala wuxuu yidhi an talida alamatu rabbatahaa in addoontu ay dhasho sayidadeeda tii ayada sayidka u ahayd وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان إن أردت كون كبهلا العراة إيه قاونا العالة إيه فقراء رعاء الشاء أرجلك يتطاولون